waxa weeye labaatan kam konton ka milyan horta waxa wax aada iyo aad in in in hoosta looga xariiqaa inay konton ka milyan markii ugu horeysay accountka sacuudiga kasoo baxeen wire transfer lagu sameeyo kiish lagu soo qaaday ayaa wax lagu farxo ah in hoosta laga xariiqana ah inay central banka accountka aynu ku leenahay ee keliya adduunyadaan ku leenahay ee siraad bank ay soo galeen inay halkaas soo galeen inayn dabeetana sidii loo isticmaalaya feligeeda qabanay arrinta waxa weeye waataan ku yidhi budgetka bil walba kab buu u baahan yahay haddii la kabi waayo ma kafar garayn karno unfortunately nasiib daro waxyaalaha aan doonayna inaan inaan kharashaadka baxaya maka maka ma kabi karno marka waan tashiilinay waan beekaaminay halkaasaan ku daynay bil walba markaan eegna bal waxaana soo gelaya ayaa dabeetana wax yar halkaa laga soo garoocaa exactly sidaan dhi shalay wax yar baa laga soo garoocaa reportkiisuna waana yaalaa central bankna waa ogyahay budget supportku normally ee budget kusoo dhex galaa maaragta waatan maanta wa waxaa lana siinayaa boqol milyan oo budget supporta ama kabka miisaaniyadaabaa euduna siinaysa waxay noogu siinayaana walaalkay waxa weeye kalsooni lagu qabo systemkan inuu water tight yahay oo aanu daldalool lahayn oo aanu aanu aanu iimayn ya oo aan waxba ka daadaadanayn ayay og yihiin saa daraadeed boqol milyan bayna siinaya boqolkaa milyan waxay noqonayaan saddexda sane ee soo socda kab bay noqonayaan mar keliya lagu siin maayo budgetkaagaan eegi wixii kaadhima baa marba lasoo dayni oo lasoo dayni adduunkuna saas ku shaqeeya haddii lagu kalsoonaado systemkaaga sidaasaad ku noolaanaysaa meanwilena intaa taa wadana cashuurahaaga iyo dakligaa gudaha ayaad ayaad wadaysa marka haddaan kusoo noqda si aad ii sheegisay lacagtu saasay ku baxday inta taalaana waa shan iyo toban milyan sidii baanu beekaaminaynaa maalinta roob gudi-i waayaan qaar u haysanaynaa emergencygaan adeer qaar u haysanaynaa kabkaasaan ka dhigaynaa markii ugu horreeyay waxaa kaloo ah in hoosta laga xariiqaade sacuudi arabia oo aan weligeed yaa lahayd report loo dirin ayaanu report u dir labaatankii hore aan isticmaalnay waa kuwaasaan ku nidhi shantii kale ku daray waa soddonkii hore intaasoo ah baan nidhi shantii kale intana intahay baan nidhi shan iyo tobankaas halkaasa yeelaan waa tii gabadha muxuu haynaa deputy governorku shalay ka warrantay marka waxbayaan lagu warwareegin waxaan macno lahayn yaan lagu warwareegin dalkani hore inuu socdaan rabnaad marka taasi waa taawey su-aal kale haddaad ka qabto waan waan ku jawaabaya ha su-aasha kalen ka qaba waxa weeyaan waad og tahay hay-adaha hay-adahan haddaad kabkabaysaan haddaad kobcinaysaan maxaan ku idhaahdaa waddankuna muddo ayuu soo kala daadsanaa ka hadalka iyo musuq maasuqa iyo kalsooni darada hay-aduhuna aad ba u liidatay markaan si guud u hadalno dowladdiina keliya maaha hataa dowladihii ka horreeyey marka taasi waxay abuuraysaa wixii la keeno iyo qaabkay ku baxeen haddaan daahfurnaan laga samayn marka hore in hadhow gadaal laga sharaxo shaki fara badan bay keenaysaa marka su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a isbedello weyn oo siyaasadeed baa dhacay murano badan oo siyaasadeed baa dhacay guddoomiyihii tusaalaha baarlamaankai hore ayaa talada ka digay isqaqab siyaasadeed baa jira waxaanoo dhan qaybo ka mid a lacagaa lagu furdaamiya dadka su-aalaha isweydiinayaan waxa weeyaan lacagahan dibadda laga helaya magaca soomaaliya lagu soo qaadayo siyaasaddaa lagu furdaaminaya maxaad ku jawaabi lahayd maya may may may waxaasi wax ka jira ma jiraan adeer dhegeyso wax wax lagu furdaamiyo oo horta anu aan ka warqabo ama aan ogahay xog weynna waan hayaa wax wax lagu furdaamiyo oo aan discussion ahayn eeg budgetka halkaa aan ku hayo ee wax waliba soo galaan wax waliba ka baxaan waxaan u sheegayaa dadweynaha soomaaliyeed alaabta aan isticmaalno efmiska la yidhaahdo somali financial information system la yidhahdo annaga iyo i m f ka iyo world banka iyo e udu nin waliba dhinac buu ka fadhiyaa dhinac buu ka fadhiya wixii soo gala cid qarin kartaa ma jirto wixii dibadda looga yimaada cid qarin kartaa ma jirto wixii meesha ka baxa cid qarin kartaa ma jirto waxyaalaha benchmarka waxa weeye waxaa ka mid ah wixii soo gala in laysu ogaado ayaa ka mid ah marka waxii kastaa ha dhacaan lacag accountkaa soo gasha ama cid kale nooga timaado labada iyo barhka milyana nooga iman jira turkiga examplekaaga soo qaato ama tan sacuudiga lafteeda waa laysla ogyahay halkay ku baxayso waa lasoo kalkuleed garanayaa maanta imisaa loo baahan yahay salarigii intaa labadaa milyan halkaa ku baxda baa la odhanayaa waxay ku baxdaa wax laysla ogyahay oo annaga iyo i m f ka iyo world banka iyo international community wada ogyihiin ayay ku baxdaa maalin wal oo mxuha bishu markay dhamaatana halkaasa soo fadhiistaa dadka soomaalida waan u sharaxaa su-aalaan ka qaataa reports baan samaynaa laakiin waxaa la yidhi eeg ninka haweeneydaada doonaya baa yidhi islaanta adduunya inantaada kaama qaato ya waxaan leenahay waxa weeye dalkan lugaha la sii daayo lagu maran yahay waa lanagu maran yahay luqtaa lagaaga marayo markaa dhaqa ciddaa lagaa qaniinsan yahay uc ricidaa laga qaniisaya waa gartay ilaahayna aan ka yaabno dalkan dalkan ha socdo ha furfurmo dhul adduunka hala tartamo wixii united nationska iyo i m f ku yidhaahdeen dalkan hore u maray baa qaarkeed leeyihiin ma hoban war umare dhibaata waa waa gartay wasiir wasiir iyaga la doonaya waa gartay wasiir laakiin wadanka waa la wada leeyahay oo qof walba hadduu dhinac markii wax la arko la qayliyo oo oo maaragtay la saxo wax dhiba male soo ma hadday xataa guddigaba ha noqotay guddiga Male, male. baarlamaanka male male dhib male dhib male laakiin waxaa dhib le eeg dhib male waa la wada leeyahay ilaah baan ku dhaartay waa la wada leeyahay ya waa la wada leeyahay hareeraha ha laga soo fadhiisto eh, ha laga wada hadlo waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo ya eh, ha- laakiin nadiifa noqoto calool xa- calool xaadhan ha lagu- ha lagu- ha lagu wada hadlo waa gartay waxaa jirtay adduunyada kale reportka loo diro ha la akriyo in adeero reportka loo diro adduunyada kale ha la akriyo waa gartay ya waayey wa- qodob meelaan waxba oolin ya qodob kalaan kor Right.
istaagayaa oy guddigu xuseen waxay ahayd in waxay dhaheen Oh.
hal milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar oo loogu talagalay arrimaha degdega ah sida abaaraha iyo waxyaabaha xaaladaha degdega yimaada ayaa loo isticmaalay eh, waxyaaba aan degdeg ahayn sida safaro eh, kirooyin hoteelo dayactir waxyaabahaas jawaabtaada waxa weeye horta arrintaas ma- jawaabteydana way ku qoran tahay shalay laakiin waan ilduufay oo ismaan dul taagin imikaan isku kaa dul taagaya fatahaadaha ayaa lacagta qaar lagu fatahaadihii ka dhacay ee muxuu haynaa beled weyne ya ayaa qaar ku baxeen qaar waxay ku baxeen duufaanadii ka dhacay waqooyiga qaarna waxay ku baxeen horta waa qaanuun bay leedahay lacagtaas qaanuunkay leedahay waxa weeye waxyaalaha muhimadda u ah nationka ee aan hore loo sii arkayn contingencyba waxaa loo yidhi waa taa weeye waxaa waxaa lagu bixiyey waxaa ka mid ah caafimaada baa ka mid ah guddida lafteeda qaar ka mid a lagu samato bixiye baa ka mid ah waxaa ka mid ah ayada oo lacagtii ka dhammaatay xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka oo dabeetana looga yeedhay new york inuu waddankeena matalo qofka u malaynaya taasi inaanay emergency ahayn inaanay muhimmad national ahayn waa waa qof aan aan- aanaan si wax si wax wadaagay wey waxa lagu isticmaalay hoteelana ma aha wax kalena ma aha waxa weeye wax laysla gartay inaan budget u oolin nationkana muhiimad weyn u leh ayaa lagu isticmaalay audit waa waa auditable weya waxa lagu istic- auditable ya way Right.
qaxan- way qeexan tahay wax ka baydhaya waxaa qeexan dee soo i m f kuwa nagu qabsan mayso i m f kuwa soo nagu qabsan mayso waayey marka waa waa mara waa waa majara habaabin aniga si ay igu muuqata shakhsiyan si ay igu muuqata aniga waa majara habaabin iyo been abuur weeyaan waxaas